ناديت يا كل الورى فلتسمعوا مني قصيدا فاح عطرا وانتشى عن صحبة منحوا فؤادي رونقا وازداد أنسي والمسرة والهنا وازداد أنسي والمسرة والهنا وانزاح همي والمآسي بددت فلقاؤهم عذب بهي يرتجى لا تسألوني عن مدى حبي لهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد waxaynu isku taagi doonaa maanta tashjiicinta ilmaha ay tashjiicin jireen aanay xaqiri jirin ayaynu isku taagi doonaa ilmo waxay u baahan yihiin in la tashjiiciyo la dhiirigeliyo aan la xaqirin markay warkuu sheegayaan warkooda la dhagaysto awoodda ku jirta ayuu rabaa inuu bannaanka usoo saaro haddii aad ku celisid marka wuxuu noqonayaa qof hagaasay oo kale ayuu noqonaya waxaa la rabaa marka in la dhiirigeliyo yuusuf ibnu lmaajishuun ayaa wuxuu leeyahay ibnu shahaab azuhri raxmatullaahi calayh ayaa nala kulmay aniga iyo wiil aan walaalanahay iyo midaan ilmaadeernahay annagoo yaryar ayaan la kulannay marka waxaanu weydiin jirnay axaadiita ayaanu weydiin jirnay maadaamuu nin muxadid ah waa nin culimo oo weyn wuxuu nagu yihi markaa laa taxqiruu anfusakum lixadaahati asnaanikum wuu dhiirigelinaya macnaa waa nin caalima meel fadhiya cilmiga laga qaadanayo iyagu iyagoo yaryar oo da yaryar ayay u tegaya sheekha waxaa ka waran sheekha waxaa ka waran ayay leeyihin si markaa ay u dhiiradaan oo mar walba cilmiga u qaataan ayaa wuxuu leeyahay naftiina ha u xaqirina inaad da-yar tihiin ha u xaqirina waxaana ogaanaysaan cumar bnkhadaab radia allahu canhu kaana idaa nazala bihi almru lmucdil dacaa ashabaab faistashaarahum yabtagii ciddata cuquuli wuxuu ku yihi marka waxaad ogaanaysaa cumar bnkhadaab radia allahu canhu wuxuu ahaan jiray markii arrin adagi ay ku soo darido dadka dhalinyarada ayuu u yeedhi jiray waana kala tarsan jiray wuxuu raadinaya maxay tahay xiddata cuquulihim ayuu raadinaya ninka dhalinyarada awood baa ku jirta awooddaa ku jirta wuxuu isku dayaya caqligiisa iyo awooddiisa oo dhammaystiran inuu ku siiyo ayuu isku dayaya laakiin qofka weyn waxaa laga yaabaa inay wuxuun ay u laaban yihiin waxna uu la hadho xasan albasri raxmatullaahi calayhi ayaa isaguna wuxuu ohan jiray kana algulaam idaa xadiqa qabla alyowm naxaruu juzuuran wa sanacuu طacaaman linnaas qofka dhalinyartaay wiilkaa markii la arko isagoo caqliyaystay si loo dhiirigeliyo waxaa la samayn jiray geel baa la gowrici jiray dadka cunto iyo hilib laga dhagin jiray isagoo la dhiirigelinayo oo lagu dhiirigelinayo inuu noqday maxay nin xaadiq ku ah shaygii markaa loo diray gaar ahaan weliba markuu qur-aanka dhameeyo ee uu khatimo ee la arkay inuu xifdiyey waxyaalaha lagu dhiirin jirgelin jir ka mid a in loo qabto maxay xaflad loo qabto xafladaas markaa dadka laga soo qeybgeliyo hilib la siiyo la nooleeyo la yidhaahdo maxaa dhahdaa maanta hebel ayaa qur-aankii xaadiq iyo xaafiid ku noqday yaxya bnu saalex alcabdi ayaa isaguna wuxuu leeyahy waxaan u tegay xasan albasri anigoo yar baan u tegay kadibna waxaan fadhiistay meel ka fog xalqada kii waaweynaa inaan dhex galo ayaan kaxishooday markaasaa wuxuu igu uri buuhi yaa bunaya udnu maa laka qacadta baciida adeer soo dhowow ayuu igu uri buuhi maxaa kugu dhacay maxaa meeshaa fog aada u fadhiisanaysaa markaasaa waxaan ku wiri buuhi markaa adeer anu waxaan ka xishoonaya dadka waaweyn inaan isku laho ayaan ka xishoonaya markaasaa wuxuu igu uri buuhi laa tafcal idaa ji'ta fajlis ilaa janbi sahyeli markaad timaadid aniga ayaad isoo garab fadhiisanaysa wuxuu leeyi markaa yaxya bnu saalax alcabdi kuntu aatii fayaqcudunii ilaa janbi wayamsaxu ra'sii wayumlii calaya alxadiid mar alla markaan imaado waanu iman jiray agtiisu i fadhiisiin jiray kadibna madaxu ii masixi jiray kadibna xadiidka ayuu ii yeedhin jiray marka waxaa la rabaa ilmaa in la dhiirigeliyo oo sidaa loo dhiirigeliyo oo khayr hadday soo doontaan khayrka lagu dhiirigeliyo waxyaalaha mulaaxadada waxaa ka mid ah mararka qaarkood waxaad arkaysaa ilmuhu waxay soo gelayaan ay soo aadayaan masaajidda ayay soo aadayaan dadkii masaajidda joogayna markay ciyaar yar bilaabaan ul bay u qaadanayaan kadibna waxay samaynayaan way ka saarayaan xaggee aadayaan markaa ilmaha haddii laga saara masaajidka xaggee aadayaan be meel waxay aadayaan maxay ka duwan masaajidka ayuunbay aadayaan maxaa la rabay in la tawjiihiyo oo la tashjiiciyo oo la fadhiisiiyo oo lagu tarbiyeyo maxay wixii wanaagsan lagu tarbiyeyo laakiin ilmaha haddii masaajidka laga ceydhiyo hadhow masaajidka ayuu ka fogaanaya waxaad ogaanaysaa qof kasta oo wanaagsan wuxuu kusoo ciyaari jiray maxay masaajidda dhexeeda ayuu kusoo ciyaari jiray ilmihii masaajidka ku dhex ciyaara ayunbaa marka dambana ahlu masjid noqda laakiin ilmaha banaanka ku ciyaara inta badan ahlu masjid ma noqdo allahuma ilaa raxmadda ilaahay tabaaraka watacaala inay soo haleesho mooyaane marka waa ilmaha la dhiirigeliyo weeyaan ilaahay tabaaraka watacaala hayna waafaji xaqa subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
فلتقبلوا مني ودادا صادقا أرجو به أمنا إذا جمع الورى أجني بصحبتكم نعيما خالدا في جنة الفردوس قد طاب الجنى في جنة الفردوس قد طاب الجنى